بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qisadan kalena waxa ay ka dhacday waxaa kasoo wariyay inay ka dhacday reer bani israa'iil waxaa jiray nin ninkaasi nin wanaagsan buu ahaa waxa uu isaguna doonay in uu xoolo daynsado oo uu lacag amaahdo kadibna waxa u tegay nin ninkii ayuu ku yidhi xoolo i dayn marka waxa uu dalbaday lacag gaadhaysa kun diinaar oo waktigaas ninkii waxaa ku yidhi waan ku dayminayaa lacagtaada ee laakiin waxaan u baahanahay markhaati waa inaan haystaa marag cid markhaati ka ah inaan xoolaha aan ku ammaahiyey ninkii waxa uu yidhi waxa markhaati ii ah allah ilaahay baa markhaati ii ah ninkii kale uu ku qancay oo waxa uu yidhi mar haddii ilaahay uu markhaati inoo yahay oo marag inoo yahay waa ku qancay haddana waxa weydiiyey su-aal labaad oo uu isagu xaq u leeyahay oo uu leeyahay waxaan u baahanay kafiil kafiilku waxa weeye cid bixisa lacagta aan ku amaahinayo haddii lagu waayo haddii aad dhimatid haddii ay wax kugu dhacaan cid kafiilo aan u qabsado hadhowtoole lacagtii aan ku amaahiyey ninkii waxa uu yidhi waxa ii kafiil ah ilaahay wa kafaa billaahi wakiila marka ilaahay buu kafiilkiina ka dhigay shaahidkiiyo markhaatigiina ilaahay bay ka dhigeen ninkiina wuu ku qancay waxa uu yihi maadaama uu ilaahay inoo yahay shaahid oo marag uu inooga yahay waa ku qancay ninkii kunkii koro kunkii dinaar ayuu qaatay waa iska tegay marka marka intaanay tegin waxay ku ballameen in uu lacagta soo celin doono xilli cayiman wakhtiga noocaas baan soo noqonayaa markaan soo noqdo waxaan isugu imanaynaa meesha halkaasa kadibna lacagtaadi ayaan ku siinaya markii waktigii la gaadhay ayaa ninkii lacagta dayn daynta lahaa waxa uu yimi meeshii si uu u helo lacagtii saaxiibkii ka amaahay marka labada nin waxay deganaayeen laba meelood oo ay u dhexayso meel webi ah marka webigaa waxaa lagaga tallaabaa doon ama markab kadibna ninkii lacagta amaahday markii xilligeedii la gaadhay ayuu soo qaaday kunkii diinaar kadibna waxa uu yimi meeshii markabka laga raacayay marka qadarkii eebe maalintaas wax doon ah ama markab ah oo baxayay maysan jirin maalmaha kaloo dhan way baxaysaa laakiin maalintii uu ay ballameen labada nin doontii maysan baxayn subxaana allah ninkii markii uu daalay ee uu waayey markab iyo doon uu soo raaco ayuu wuxuu sameeyey waxa uu soo qaaday khashab geed buu soo qaaday kadibna wuu qoray geedkii god buu sameeyey lacagtii buu soo qaaday kiish buu ku riday godkiibuu ku dhex riday kadibna saan ayuu waxa uu ku qoray lacagta tan waxay ka timi ninka hebel waxayna ku socotaa ninka hebel aanka aankaasa cudurdaarkiina wuu muujiyey waxa uu yidhi doontii ayaa maanta iman weyda halkii buuse ku riday kiishkii looxii buu soo qaaday doontii buu saaray kadibna ilaahay buu tala saartay halkii ayuu looxiina biyihii ayuu ayuu ku tuuray ninkii kale halkii buu taagan yahay saaxiibkii ma uusan imanin wuu quustay marka wuxuu yidhi bes mar kunkii diinaar markhaati ma leh ma haysto marag iyo markhaati toon iyo kafiil toona ma haysto marka waa niyad jabay oo waxa uu sidhi lacagtaadii halkaas bes kunkii diinaar markaasaa kuugu dambaysay mar haddii uu saaxiibka iman waayo markii ay gaadhay xilligii ay qoraxdu dhacaysay maqhribkii ayaa ayaa ninkii waxa uu damcay in uu gurigiisa iska qabto laakiin intaanu gurigiisa qaban inuu sii qaato qoryo ama xaabo si ay ugu shito dhuxusha oo ay wax ugu karsadaan dabadeedna isaga oo ururinaya xaabadii ayuu wuxuu arkay qori soo gaadhay meesha xeebta kadibna qorigiibu soo qaatay gurigiibuu iska yimi kadib isagoo qoryihii jajabinaya ayuu wuxuu qorigii ka dhex helay kiish ku dhex jira subxaana allah kiishkiibuu aaday mise lacag baa ku jirta wuu furay kunkii diinaar buu ka helay kadibna wuxuu helay fariintii la socotay ee saanta lagu soo qoray mise waa ninkii ay saaxiibada ahaayeen ee uu la ballansanaa maanta ayaa soo qoray oo lacagta tan iyo hantidii uu ka amaahday badda u soo mariyey subxaanaka yaa rabbalcaliim kadibna ninkii wuu farxay xoolihiisii wuu qaatay subxaana allah ninkii kale waxa uu yidhi maalintii ku xigtay ayuu haddana wuxuu soo ururiyey lacag kale oo kunkii diinaaraha waxa uu yidhi dib ugu noqo doontiibuu soo raacay lacagtiibuu keenay ninkii uu la kulmay isagoo lacagtii wada waxa ku yidhi hoo lacagtaadi waa tan waxaanu ku yidhi waan ka xumahay cudur daar buu muujiyey dooni iyo markabaan soo raaco subxaana allah ayaan waayey ninkii waxaa ku yidhi hadda ka hor miyaad soo dirtay lacag hore haa waan soo diray buu yidhi badda ayaan soo raaciyey loox waka ilaahina waan tala saartay kadibna saasaan kusoo diray waxa uu yidhi lacagtii aada kusoo dirtay geedka ama looxa aada soo gelisay way ii timi waanan helay lacagtaadan kalena iska hayso subxaana allah marka qisada tan waxa ayna tusinaysaa sida ay dadkaas hore ay ugu xidhnaayeen eebbe subxaanahu wa tacaala markhaati waxa uu ka dhigtay ninka kani ilaahay marag iyo markhaati ilaahay buu ka dhigtay kafiilna ilaahay buu ka dhigtay kan kalena ilaahay ayuu tala saartay markii uu xoolaha uu badda soo gelinayay ilaahayna ma uusan khadilin labadooda toon labadooda mid toon niyaddii wanaagsanayd iyo camalkii wanaagsanayd ee ay sameeyeen ayuu xaqu subxaanahu wa tacaala wuu ugu abaalguday inuu labadoodaba kaga farxiyo oo uu xoolihii kan kalena uu soo nabadgeliyo kanna aanu niyad jabin ee uu xoolihiisii helo allahu aclam intaynu qisadan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu